lah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lanaa abwaaba fadlik wanshur calayna min khasaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo saddexaad min suurati muxamed qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu adiicuu allaha wa adiicuu alrasuula walaa tubdiluu acmaalakum yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow adiicu llaaha wa adiicu rasuula yaa ayuha aladiina aamanuu waa dadka rumeeyey ilaahay iyo rusushiisa iyo arrin kasta oo rumayntiisa layska dalbay kuwaasaa loo nidaynayaa oo loo dhawaaqayaa waxaa loogu dhawaaqayaa dhawaaqid iyo niddo kii ugu sharaf badnaa kuwa iimaanka lahow adiicu adeeca allaaha ilaahay adeeca wa adiicuu adeeca alrasuula rasuulkana adeeca awaamirta ilaahay iyo kuwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fartooma walaa tubdiluu acmaalakum walaa tubdiluu ha burinina acmaalakum acmaashiinnana ha burinina oo waxa weeyaan acmaasha waxa burinaya sida kufriga sida nifaaqa sida cujbiga sida riyaaga iyo waxyaalahaasna iska ilaaliya walaa tubdiluu acmaalakum ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wasadduu manciyey ee duuday ee celiyey dadka ka celiyey can sabiilillaahi ilaahay waddadiisa ka celiyey aayaadka ilaahay kuwa jaxdiyey dadkana ka hor istaagay dariiqa hanuunka iyo iimaanka kuwa tilmaamahaas leh humma dabadeedna maatuu dhintay walxaal hum kufaarun ay gaala yihiin iyagoo kufaarah ay nafti ka dhacday maatuu cala alkufri weeyaan gaalnimo ku dul dhintay falan yakfira allaahu ilaahay u dhaafi mayo lahum iyaga kuwa ilaahay u dhaafi maayo bixaalin min alaxwaali wey marnaba ilaahay u dhaafi maayo waxaa yeelay qof kasta oo kufri iyo gaalnimo ku dhinta laa yakfiru llaahu lahu ilaahay u dhaafi maayo ilaa gaalnimo iyo shirkibuu ku dhintayoo taasna ilaahay ma dhaafayo qofkii mar haddow sidaa ku dhintay ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalik markaas waxaa la yidhi aayadda xukunkan ay sheegayso waa xukmun yacummu kulla man maata cala alkufri xukun cammimaaya weeye qof kasta oo ku dul dhinta kufri iyo gaalnimo culimmada qaar baa waxay leeyihiin waxay ku soo degtay asxaabu alqaliib kuwii beder lagu laayay ee gaalada ahay ee abujahal duqa u ahaa ee godka iyo goobka lagu guray kuwaas bay ku soo degtay hadday ku soo degtay xataa cibradu maaha sababu nusuulka iyo sababka khaaskaa ee arrinku ku yimid falan yakfira allaahu lahu falaa tahinuu ha daciifinnina muuminiinay watadacuu walaa tadacuu ha u yeerannina oo ha wacinnina ha wacannina oo ha dalbannina ilaa salmi silmi iyo heshiis ha u yeerannina iyo mudaahano iyo sulx gaalada idinku inta u baaqdaan inaad dhahdaan heshiis baan u baahannaha iyo sulx baan u baahannahay sidaa ha samaynina ilaa qofkaad dalbanayaaye waa qof macnaha dacfi muujinayo oo in laga awood batay ee muujinaya oo wadahadal iyo heshiis iyo waxaa raadinaya falaa tahinuu ha daciifinina watadacuu walaa tadcuu iyana sidoo kale ayaa laada loogu soo qadaraya ha u yeeranninoo ha wacannina ila salmi heshiis walxaal antum idinku alla calowna aad tihiin kuwa acizadaah ee qaalibkaah ee sarreeyee sarraynta badan leanna idinku mu'miniin baa tihiin kuwaanna waa gaalo walxaal antum idinku alla calowna aatihiin walxaal allaahu ilaahayna macakum idinka miciinna uu yahay ilaahay baa miciinna bilcawni waannasri ayaa ilaahay miciinna ku yahay macnaa idinku ilaahay miciinna yahay laakiin kuwa kale ee ahlu kufriga ah ilaahay macooda maaha nasriga ilaahay iyo hiilka ilaahay kuwaa lama jiro walxaal allaahu ilaahayna macakum yahay walan yatirakum marka saddex arrimood baa la sheegay waxaynaan u wacanayn heshiiskaas oo waxaynaan u daciifayn waxa weeyaan idinkaa horta kuwa qaalibiinta ah ee guulaysanaya kow midda labaadna ilaahay baa miciinaa labo midda saddexaadna walan yatirakum ilaahay ma nusqaaminayo idinka nusqaamin maayo acmaalakum acmaashiinna ilaahay idinka nusqaamin maayo shay aad la timaadeen camal aa qabateen hawaabkiisa laydinka yarayn maayo waxaa sida binu aadamka ka dhacda ama adduunka ama adduunyada inta la joogo qof shaqo fiican qabtay oo mudnaa wixii uu mudnaa ama lagu abaalmarin lahaa ama lagu jasayn lahaa ama lagu sharfi lahaa qaar lagala haro ama looba diido yaa ama laga yareeyo laga nusqaamiyo taas adduunyaday ka dhacaysa amaa halkaas qofku acmaashow la yimid waxa weeyaan wax laga nusqaaminaya ma jiro marka la yidhi wallaahu macakum waxaa ku sugan baa layidhi bishaaratun cadiimatun binnasri waaldafari cala alacdaa bishaaro weyn oo tusinaysa nasri iyo guul iyo ka gacan sarrayn kuwa gaalada ah ee ay ka gacan sarraynayaan mu'miniintu qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi innama alxayaatu nolosha addunyaa ee dhow ama liidatada daniada lacibun lacib weeyaan cayaar dhallaan weeyaan walahwun lahwi weeyaan waxa qalbiga mashquuliyo oo iska lahwiga weeyaan waxa weeyaan waa nolol iska zuulaysa oo aan qaraar iyo sugnaansho lahayn sida lacibka iyo lahwiga oo kale weeyaan waxyaalaha lacibku macnaha ajsaadda dadku iyo jirkoodu ku cayaaro ayaa lagu lagu tilmaamaa lahwiguna wuxuu noqonayaa waxyaalaha qofka qalbigiisa mashquulinaya markaas waxa dadka waaweyn ku mashquulaan iyo waxa dhallaanku ku mashquulo labadaas oo kale iska weeyaan adduunyadan dhan waxaa lagu matelayaa innama alxayaatu ddunyaa lacibun wa lahwun weeyaan maalan awlaadda iyo ilmaha cayaaraha ay sameeyaan maalinkaas oo dhan inay wax dhisayaan inay wax isku rakibayaan inay wax rarayaan inay wax qodayaan waxa ay samaynayaan say maantao dhan u wadaan markay harkii tahay ama qoraxdu ku kululaato bay wixii iskaga soo dhaqaaqayaan haday doonaan laad bay ku dhufanayaan oo iskaga soo tegayaan laanna wixii maantao dhan ay wakhtiga ku bixiyeen oo gacanta ku hayeen oo ku dhidideen oo wakhtiga kaga dhumay wax qiimale maaha adduunyadan guud oo aan joognabaaba tusaalaheedu sidaasoo kale yahy ilmaha yaryaroo maantao dhan halka cayaarayo boodboodayo wax dhisdhisayo guryo dhaadheer u ego gaariyaal hadday doonaan wax u ego isku rakibayo waxyaalo kale samaynayo saasoo kale sidaas waxaasi wax daa'imayo ama qiimale aysan u ahayn saasoo kale wey lacibun iyo walahw weeyaan bimacnaa waxa weeyaan bimansilati lahwi iyo lacib oo kale waxaa si deg degay u zuulayaan ilmaha yaryar samaynayaan adduunyadana saasoo kale weeyaan aakhiradaa waxay tahay daarta baaqiga ah oo joogtada noqonaysa wain tuuminuu haddaad rumaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo watattaquu watattaquuhu bimacnaa ilaahay aad ka yaabtaan oo ka cabsataan oo aad dhowrsataan ka cabsataan ilaahay xaqa taqwaah yu'tikum ilaahay waa idin siinayaa idin siiyeen ujuurakum ajaryaalkiinna ilaahay idin siinahaya acmaasha aad la timaadeen hawaabkeedii oo kaamila oo dhammaystiran ayaa laydin siinaya walaa yas'alkum ilaahay idin su-aalan mayo amwaalakum xoolihiinna jamiica amwaalikum xoolihiinna dhammaantood ilaahay idinma su-aalanayo waxaa la leeyahay war xoolahan aa haysataan qadar yar unbaa la leeyahay ka bixiya sakadaba ka soo qaad qofkii afartanka haysay war bal neef bixi baa la leeyahay neef baa lagaa rabaa neefkaasoo caawina waajib adigana ku saaran ah masaakiinta iyo dadkan waxaysanna lagu caawinaya mutaysay marka ilaahay maba idin su-aalanayo xoolihiinna dhammaantood amwaalakum oo dhan weeyaan macnaha ee sakada faralkaa un baa laydin weydiinayaa qofka maanta halkaa neef ku bakayltamaya ee boqolka arigaa neef ka bixin la iyo wixii la mida hadday lacaga tahay hadday geel tahay hadday loo tahay hadday wax kale tahay dee haddii amar lagu siin lahaa xeradoo dhan ooda ka qaado xoolahan oo dhan bixiyo soo dareeri muxuu samayn lahaa walaa yasalkum amwaalakum ilaahay xoolihiina idin su-aalan maayo sadaqadaas xoolaha laga bixinayaa waajib iyo faral laydinkaga dhiga iyadana walaalihiin kalaa ku xiriirinaysaan nafacaasna waa waxaa la baxday oo kaa horeeyo hawaabkaas iyo ajarkaas idinkoo idinku soo noqonayaa waxaa la baxdeen wey in yasalkumuuhaa in yasalkumuuhaa ilaahay hadduu idin su-aalan lahaa haa oo amwaasha in yasalkum hadduu ilaahay idin su-aalan lahaa idinka haa oo amwaashii ah xoolihii oo dhan bixiya haddii laydin dhihi lahaa oo fa yuxfikum ilaahay idinku celcelin lahaa ilxaax iyo ku celcelin iyo ku xeeldheeraansho yubaaliq fii dalabihaa macnaha dalabkaas xoolaha bixintooda lagu xeeldheeran lahaa oo ilaahay ku xeeldheeraan lahaa tabaqaluu waa bakayli lahayde waxba maydnaa bixiseen xoolahoo dhan bixiya haddii laydin dhaho jamiica amwaalikum bixiya haddii laydin dhaho oo markaasna dalabkaa laydinku adkeeyo tabkhalu waa bakayli lahayde gacnaha gadaal u laaban lahayde wayukhrij adqaanakum ilaahayna wuu soo saari lahaa soo saareen adqaanakum urkutaallooyinkeenna macnaha waxaa muuqan lahaa qalbiyadiinna waxa ku jiro oo bukhli ah iyo nacaybka aad necabtiin waxbixinta oo hadallaa idinka imaan lahaa marka haddii laydin dhila xoolahoo dhan bixiya waxa weeyaan qalbiga waxa idinkaga jiraa bannaanka usoo bixi lahaa ceebtiinaa daahiri lahayd oo la dhihi lahaa war xoolahaanoo dhan bixiye oo fii sabiilillaahi ku bixiye oo sidaas sameeye leanna qofka waxaa lagu dabeeceeyey calaa maxabbati alamwaal amwaasha iyo xoolaha maxabbadooda iyo kalgacalkooda markaas qofkii dee lagula doodo wixii uu jeclaana saraa'irtiisii baa muuqanaysa waxaasaa layga qaaday waxaasaa bixi layidhi waxaasaa laygu soo qoray waxaasaa layga rabaa waxaanoo hadalah iyo waxaanoo waxaa imaan lahaa qalbiga ku jirado bannaanka imaan lahaa ilaahay raxmaddiisa marka waxaa ka mid a addoommadiisa ilaahay u raxmaday inuusan ilaahayba ku adkayn takliifta iyo waxyaalaha la saaray ee lagu mashaqeeyey xoolihii waa la jecelyi markii wax yar la yihahdo waxaasaa lagaa rabaa waxa weeyaan waa waxay la noqonaysaa in badan dadka ka mida si kale la noqonaysa haa antum haa baraarugay antum idinku haaulaa'i kuwaanaa tihiin haa litambiih antum mubtade haaulaa'i khabarkii ka dhig haa haa antum idinku baraaruge haaulaa'i kuwanaa tihiin kuwiinaan idinku tuudcawna waa laydin wacayaa waa laydin yeerayaa maxaa laydinku yeerayaa inaad fii sabiilillaahi wax ku bixisaan litunfiquu baa laydinku yeerayaa inaad bixisaan xoolihii qayb ka mid a fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa weliba waxa awoodaan iska daa xoolahoo dhan inaad bixisaane middaan baa baa dadkii qaar ku bakaylaya oo la leeyahay wuxuun ka mida bixiye fa minkum waxaa idinka mid a man baa idinka mid a yabkhalu bakaylaya yabkhalu bakaylayo oo shaxiixnimo iyo gacan adkaan iyo wax mancin ay ka imaanayso xaggiis oo wixii haysanaya fa minkum man yabkhalu fa minkum idinkoo idinka mid ahaaday man mankaasoo yabkhalu waman yabkhal qofkii bakhayla oo bakhayltama oo fii sabiilillaahi waxba ku bixin waaya fa innamaa yabkhalu wuxuu un bakhaylay calaa nafsihi naftiisao kala dulbakayla wixii naftiisa wax tari lahaa ee nafaca u noqon lahaa ayuu naftiisii kala dulbakaylay ajarkii iyo hawaabkiibuu naftiisii ka manciyey sidaas bay kuu noqotay marka bakhiladaas barna calaa baa lagu gudbiyaa oo calaa baa laga dambaysiiyaa bimacnaa shaxiixnimo markay tahay ama shuxi marna can ayaa lagu gudbiyaa bimacnaa amsaka markay tahay sida halkaanoo kale waman yabkhal fa innamaa yabkhalu wuxuun ka haystay wuxuu bixin lahaa can nafsihi naftiisi inbuu ka ka qabsaday ka haystay oo gacanta ka laabtay weeyaan wallaahu ilaahayna alghaniyu ilaahay midka hodankaa wey wax bixintiinna iyo xoolihiinna iyo cibaadadiinna waxaaso dhan ilaahay waa ka deeqtooyin uma baahna wey waantum idinkuna alfuqaraau baati kuwa fuqara ah oo baahan kuwaas ayaatiin muxtaajuuna ilayhi kuwa alla u baahan baati waa sifadaa laazimada bini aadamka o dhan iyo khalqiga ya wallaahu alghaniyu waantum alfuqaraa waa dadkao dhan waa fuqara kii xataa waxaysaa waa macnihiisaaba iska waa iska faqiir weeyaan wain tatawallow haddaad jeensataan oo daacada aa ka jeensataan awaamirta raaciddeeda aa ka jeensataan yastabdil ilaahay beddel qaateen qowman qoom qoomkaasoo hayrakum idinka hayrkiinna idinka qooman aakhariinna bay ka dhigantaa qolo kale oo markaas ilaahay adeecid badan oo awaamirtiisa raacid badan kuwaasaa ilaahay beddel qaadanaya uma dabadeedna laa yakuunuu ma ahaanayaan amhaalakum idinka oo kale xagga bakhaylnimada iyo xoolo mancinta idinkula mid noqon mayaan ee waxay noqonayaan kuramaaa asikhaa ya askhiyaa kuwa deeq badan ee gacan furan sidaas bay noqonayaan marka qoladaas haddaad saa samaysaan dee waxa weeyaan kuwaas baa laydinku beddelayaa wey kuwaas ayaa jira fain yakfur bihaa haaulaa faqad wakalnaa bihaa qowman laysuu bihaa bikaafiriin marka waxaa la wariyey nabiga calayhi salatu wasalaam waa la weydiye waa lihi qoladan nalaku bedelaya waa maxay bay dhaheeno salmaan alfarisi baa nebiga dhinaciisa joogado isagoo intou saas nebigu ugu dhuftay gacanta ayuu wuxuu yidhi haadaa waqooma kan iyo tolkiisa weeyaan waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay iimaanku haddii uu ahaan lahaa mid lagu xiray ama laga soo laalaadiyey bihuraya ururta ama lixaha yaa la tanaawalahu rijaalu min faris rag reer farisa ama reer furusa ayaa laaci lahaa halkaa ugu tegi lahaa waa kuwii islaamay hadda marka adugu mujaahid wuxuu leeyahay dadkaasi wain tatawalow yastabdil qowman hayrakumtaas waa man shaa allah min saa'ir innaas ciddii ilaahay doono un ummadda kalaa wey hadhowna kuwaasi idinkoo kale noqon mayaan fi lbukli bilinfaaqi fii sabiili illah ee waxbay bixinayaan deeqsiyaal bay noqonayaan marka dee dadka muxadisiinta iyo dadka cilmiga faafiyey waddamadaasay ka soo baxeen welidaa baa hadda ragga sunanka iyo saxiixeynka iyo kutubta maraajicda ee waaweyn badankooda iska leh waxa weeyaan waa dadkaas halkaa ka soo jeeda carabta waa aan u badnayn ee maalan sida imaamu bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nase iyo ibnu maajah iyo raggaasoo dhan baa ka mid a muslim isagu waa carab weeyaan uma laa yakuunu amhaalakum marka dee waddankan furus dhulban badan oo baaxad weyn buu ahaa oo waddamo badan afghanistan lehoo iiraan hadda dhulka ku fadhida leho waddamo dhan ah laakiin hadda wixii waa sii kala googoyeen haddeertaan qofkooda wanaagsan oo diinta haysa oo daacadda ah waxaa ku jira waxa weeyaan dadaal iyo dadnimo dheeraado cajo badan ayay leeyihiin dadka noocaasa weeyaan suuratulfatxi suuradda la yidhaahdo suuratulfatxi madaniyatun weeye suuradda afartan iyo siddeedaad aayaadkeedu waa labaatan iyo sagaal aayadood suuraddu waa madani wax badan baa soo qaadatay qur-aanka madaniga iyo meesha uu ka hadlayo horaa uga soconaysaa suuraddu waxay ka hadlaysaa oo kale sulxii la dhihi jiray sulxulxudaybiya ee dhex maray rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo kuwii mushrikiintaha sanadkii lixaad ee hijrada suluxaasi wuxuu ahaa bilowgii iyo furihii fadxigii weynaa ee fadxu maka suluxaas muuqaal ahaan aad bow shuruuddii la kala qortay u adkayd oo saxaabada waa ka degi weyday shuruuddaas oo sayd cumar waa isagii wareegayo lham waanan xaq ku sugnayn ma waanan saa ahayn maxaan sifadan liidata u qaadanaynaa waadan rasuulka ilaahay soo maahid waxa weeye misna abuubakar u tegayey ee hadba meel tegayey isku jawaabay siiyeen nebiga iyo abuubakar iyagoo aan sugayn sulxaasay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa dadka muuminiinta iyo jihaadkooda waxay ka hadlaysaa baycatu ridwaan saxaabadu nebi moxamed la mubaayacoodeen calayhi salatu wasalaam jihaad kula mubaayacoodeen weliba qaarkood dhimasho kula mubaayacoodeen beeco aada u weyn bay ahayd oo laga raali noqday dadkii macnaha asxaabteeda ahay meeshaa joogay oo kitaabka qur-aankaana lagu sajalay ee lagu qoray laqad radia allaahu cani ilmuuminiina id yubaayicuunaka taxta ashajara waxay ka hadlaysaa suuraddu kuwii inay baxaan ka baaqsaday ee nebiga inay raacaan iskaga haray reer baadigii acraabta ahaa ee qalbiga ka jiranaa iyo kuwo kaleoo munaafiqiinoo malayaal xunxun ka malaysay ama u maleeyey nebiga calayhi salatu wasalaam iyo mu'miniinta oo aan markaa raacin cududaarra beena la yimid shaqalatnaa amwaalunaa wa ahluunaa iyo arrimo la mid ah ayay la yimaadeen suuraddu waxay ka hadlaysaa ru'yadii nebiga la tusay calayhi salaatu wasalaam manaamka lagu tusay magaalada madiinatulmunawara oo nebigu markaa asxaabada u sheegay ay ku farxeen oo maxay ahayd nebiga iyo muslimiintoo galay magaalada maka aaminiina iyagoo ah wakaa muxalliqiina ru'uusaga oo muqasiriin taasna way ka hadlaysa waxaa lagu soo gebagabaynayaa suuraddan ammaanid la ammaanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii wanaagsanayd aayadda ah muxamedun rasuulullah baa lagu soo gebagabaynaya suuratulfatxi baa loogu magacdarayoo loo bixiyeyo muuminiinta fatxi mubiina loogu bishaareeyey innaa fataxnaa laka fatxan mubiina marka suura cajo badan weeye fadligeeda waxaa ka mida suuraddan nebi maxamed bay ku soo degtay calayhi salaatu wasalaam markuu xudaybiye ka noqday suuraddaani markay soo degtayna nebigu wuxuu yidhi laqad unsilad calaya alleyla cawada waxaa laygu soo dejiyey suurad oo hiya axabbu ilaya min addunyaa wamaa fiiha adduunye iyo wixii dhex yaalba layga kalgacal badan yahay markaasuu akhriyo wuxuu yidhi innaa fataxnaa laka fatxan mubiina imaamu axmed baa wariyey sanadkiisuna waa wanaagsan yahay dadku way iska tafaa'ushaan intay iska qoraan bay meel kasta surayaan innaa fataxnaa laka fatxan mubiina aa kollayba waxun bay uga jeedaan waa suurad cajo badan bismi illaahi araxmaani araxiim qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa annagaa fataxnaa furnay laka adiga nebi allow fatxan fatxi baan kuu furnay fatxigaasoo mubiina cad waa fatxi iska muuqda oo bayaan a daahira kaa weeyaan cadowgaada a ka adkaanaysa oo fadxigaasi waaba fadxu maka oo intuusan dhicin ka hor baaba loo yabo ahay waa kuu furnay fataxnaa laka fatxa mubiina dee waa xaqiiqoo lafdulmaadi baa laga cabiray laakiin waa litaxaquqihi tabtaa unba u dhacayaa weey bishaare weyn bay ahay suluxaan laftiisu fadxiyadoo dhanba wuxuu ahaa madax dee suluxaan waxaa ka mid ahaa toban sano in heshiis la ahaado qofkii gaalada ka yimaado oo nebiga u yimaado calayhi salaatu wasalaam in loo celiyo qofkii nebiga iyo saxaabada ka taga oo iyaga u tagay inaysan soo celin sanadkan inaysan cumraysan nebiga iyo saxaabadu iska noqdaan waa laga hor istaagay sanadka dambe inay yimaadaan iyagoo hub aan wadan shuruudo ad adag oo aada u aad adag oo saxaabada la qallafsanaaday la cuslaaday bay ahaayeen laakiin nasri iyo guul la xidhiidhay ee dee nebigana calayhi salaatu wasalaam biiciribta dambe iyo arrinkaa la fiirinaya sidaan sulxii sidii kumaba dhammaanba tobankii sana arrintii maba soconba innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira inuu dhaafo laka adiga allaahu ilaahay maa taqadama wixii hormaray oo min dembika iyo wamaa taakhara wixii gadaal maray waxa weeyaan waa dee nebiga calayhi salaatu wasalaam wax dunuuboo ka dhacaysay maba jirinba ilaahay baaba macsuum ka dhigay ilaaliyey laakiin wixii maalan ama khilaaful awlaah amaba ummaddiisa waxa ka dhacaysa iyo bishaaradan oo nebiga loo caddaynayo weeyaan liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'akhara wixii kaa dhacay oo min tarki lawlaa dembi baa lagu magacaabay markii la fiiriyo nebiga mansilkiisa iyo sharaftiisa markii la eego arrinkaasna waxaa la yidhi waa nebiga khasaa'ishiisa calayhi salatu wasalaam oo aan cidna la wadaagin nebigu waa akmalulbashar basharka kan ugu kaamilnimada badan cala aliطlaaq wasayiduhum fi ddunyaa waalaakhira adduuna iyo aakhiraba waxa weeye khalqiga oo dhan sayidkooda wey nebigu calayhi salatu wasalaam arrimihiisoo dhanna nebigu waa cala aldaaca waalbiri waalistiqaama cibaadada iyo daacada meelaan bashar iyo cid ka gaadhay jirin buu ka gaadhay laa min alawaliin walaa min alaakhiriin markaasaa fadxigan loogu bishaareeyey maa taqadama min dembika wamaa taakhara iyo wayutima ilaahay inuu taam yeelo nicmatow nicmadiisa calayka ilahay inuu dushaada ku taam yeelo iyo wayahdiyaka ilaahay inuu kugu hanuuniyo siraadan waddo siraadkaasoo mustaqiiman toosan siraadba haddii la yidhahdo waa mid ka toosan laakiin waa lagu sii bayaaninayaa siraadkaasoo mustaqiiman iyo wayansuraka allahu ilaahay inuu kuu gargaaro nasran nasri nasrigaasoo casiiza qawiya adag markaasaa nebiga waxaa loo jamciyey bayna cizi اdunyaa wاlaakhira huwa ilaahay aladii allah weeye macbuudka weeye anzala dejiyey aلsakiinata xasilooni fii quluubi اlmu'miniina kuwa mu'miniinta qalbiyaashooda kan ilaahay xasiloonida kusoo dejiye weeye liyasdaaduu inay siyaadsadaan darteed iimaanan iimaan maca iimaanihim iimaankoodii hore maciis ilaa awalba muminiin bay ahayeenoo fii quluubi اlmu'miniina baaba la yidhi moogtahay walilaahi ilaahayna waxaa u ahaaday junuudu samaawaati samaawaadka junuuddooda iyo walard ardada ciidamadooda waa halkaa junuud jooga malaa'ig iyo jin iyo xayawaanaad kale iyo xataa sawaaciqdan mudamiradaa waxyaalahan waxalaaga zalaasisha dhulgariirada yaa iyo dhullagoynta iyo haftaynta badaha iyo biyuhu waxa ay lagu haftaynayo waxaasoo dhan waa junuud meelahan arrimuhu ka dhacayaan iyo dhulkaan saaltaynaya waxaan waa ciidamo ilaahay weeye junuudun laa tuxsaa walaa tuqlab wax la tirin kara iyo wax laga adkaan karo midna maaha ilaahay baa wato subxaana wa tacaala yusalliduhaa calaa man yashaa ciddow doonaana ilaahay ku dirayaa oo ku salladaya wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday caliiman buu ilaahay ahaaday yahayna ahaana doonaa ilaahay waa mid ogaal badan khalqiga arrimahooda oo dhan buu ilaahay og yahay xakiiman buu ilaahay ahaaday yahayna ahaana doonaa ilaahay midku xakiima fii taqdiirihi wa tadbiirihi taasina wata marka arrimahan idinku ma garan kardhaane waxa weeyaan dee nebigu markiisa cumaraadu hadlay wuxuu yidhi nebigu innii rasuulullaahi walasu acsiihi wahuwa naasiri war anigu rasuulka ilaahay baana cumar ilaahay anigu mana caasinayo ilaahayna waa ii hiilinayaa joog liyudkhila almu'miniina ilaahay mu'miniinta inuu geliyo iyo walmu'minaati gabdhaha mu'minaadka jannaatin jannooyin facala daalika iska soo qadaro ilaahay sidaasuu sameeyey liyudkhila ilaahay inuu geliyo almu'miniina iyo walmu'minaati jannaatin oo tajri ay dareerayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru khaalidiina fiiha xaali kuwaariya horaa u soo madha in badan iyo wayukafira ilaahay inuu dhaafo canhum xaggooda sayi'aati xumaanlayaalkooda wa kaana daalika arrinkaasina wuxuu ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa fawzan liibaan cadiima weyn waa liibaan aan liibaan ka dambayn waxaa macnaa ilaahay weynaa oo weynaanta ku tilmaamay waxaa aad u ballaaran weeye liibaan weyn baa halkaa taal wey sidaas baa saa loo sameeyey iyo wayucadiba ilaahay inuu cadaabo almunaafiqiina ragga munaafiqiinta ah laba shaatilayaasha ah ee balaayada ah iyo walmunaafiqaati gabdhaha munaafiqaadka ah iyo walmushrikiina ragga mushrikiinta ah iyo walmushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah afartaba isku qaboo labada qolaba aldanniina kuwaasoo malaynaya billaahi ilaahay ka malaynaya danna sawi xumaha malihiis mala xun aswa adunuun malayaalkan ugu xumaan badan ilaahay yaa ka malaynaya maxay malaynayaan waxaa weeye ilaahay inuusan rasuulkiisa iyo mu'miniinta u gargaarayn baa qalbigooda ku jidha gaaladu inay adkaanaysa bay aaminsan yihiin aayad qur-aan oo kalea lagu yidhi bal danantum an lan yanqaliba alrasuulu waalmu'minuuna ilaa ahlihim abada saasaaba malayseen baa layidhi weligeed inaan nebigu madiine kusoo noqon doonin halkaa kusoo dhiman doono saxaabada sidoo kale wakaa waxyaalahaasi malaynaya markuu nebigu xudaybiye aaday calayhim kuwaa dushooda waxaa ahaatay daa'iratu sawi xumaha ama xumaanta daa'iradeeda iyo dibirteeda iyo wareeggeeda ahaatay ama habaarba ka dhigo calayhim dushooda ha ahaato daa'iratu sawi dushooda ha ahaato halaagga iyo damaarka iyo xumaha yaa wareegeedu iyaga dushooda ha ahaato ama calayhim dushooda waxaa ahaaday daa'iratu sawi ba ahaatay waqadiba allaahu ilaahayna waa u carooday calayhim dushooda walacanahum ilaahayna waa lacnaday waacadda waxau ilaahayna u darbay lahum iyaga jahannama naarta jahannama la yidhaahdo wasaa'at waana xumaatay jahannamo naarta la yidhaahdo masiiroo masiir iyo marjic iyo makaano ahaansho ayay u xumaatay meel loo noqdo iyo meel loo tubado dib loo aado meesha u liidata weeyaan ilahay baan ka maangal walilaahi ilaahay ba waxaa u ahaaday junuudu samaawaati samaawaadka ciidamadooda iyo junuudooda iyo walarda ardada ilaahay baa iska leh walilaahi junuudu samaawaati walard waa la soo celceli ilaa junuudda marna raxmad iyo hiil baa loo soo dejiyaa marna cadaab iyo ciqaab baa loo soo dejinayaa marka hore muuminiinta tii baa la daba dhiga marakanna waxa weeyaan tan baa la daba dhigay gaalada kaafiriinta cadaabka lagu soo dejiyey wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday casiizan mid qaaliba xakiima ayuu ilaahay ahaaday tii hore caliiman xakiiman baa lagu khatima mara kanna waxa weeyaan dee argoosi baa meesha yaalle casiizan xakiima ayaa iyana lagu khatima middaan innaa annaga arsalnaaka ku dirnay nebiyullaahi maxamed calayka asalaatu wasalaam shaahidan xaalaa tahay mid shaahida oo khalqiga ku markhaanti kacayo maalinka qiyaamada wa mubashiran xaalaa tahay mid bashaaraynaya wa nadiiroo xaal aa tahay mid digaya aayaadkaani waxay la socdaan aayaadka ka sii dambeeya aayaadkii horena sidaa hore ayay iskugu xihan yihiin darsigeennaana intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab